munaasabaddan waxaa tiitoyoka qalanjibiyaan dufcaddii saddexaad ee macadka alhidaaya magaalada baydhabo iyo weybaa ku qayb galay maamulka iyo macalimiinta waalidiin baxda walbarashada degmada culamo arday iyo marti sharaf kala ankoreyntii maamulka macadka alhidaaya magaalada baydhabo iyo weliba ku hadalay marxalado shulduban iyo hamareen ardaydu langubadi munaasabadda
magaaladii maadaama macaayidka falalxa ka furontay ini baadiyada diinta deegsida dacwadii islaamka meelladubaayo ini la kafaafayo iyo meelakukaleegiyo ini la kafaafayo mayba owjabka mu'akad ah meelalagubaayo marka maydasi ku fadhiya sadi dufcooyinka horban uma ilaahay kuradayanakurumaani inanasi kuxelan khidmatun taamatun bidiini lislaami cala alfahmi saxiix bilaa takfiirin wa bilaa taqdiirin wa bilaa tafsiilin liwaaxidin min ahli qibla
dhanka kale waxaana ku mid ee hubnoogii shalduwanaaye ee ku qayb galay munaasabada iyo ardayda hanjeediyeen dhiirigelinka eedan iyo walyaabayo baradeen uunka fa'iidayaan bulshada intii kala bulshadiinta ama dadkan oo bay waa magaalada baydhabo nuur ayaa haniinbahay marka insha allahu tacaala nuurkaas halku kii qaaduday macadka alhidaaya waa baaxadii bulshada daboolahay siduna hata aragahayn eed yeydaan ka faraxsanna macadkan raadis magaaladu ku yaro marka insha allahu tacaala bulshada way balenaa kuri iyo gafridu mayb waa siin habaysidiin wal aragahay maybaarhayan sadar muugu su-aal kudhon marka insha allahu tacaala culimmadii arrintaas may waha ka shaqaeytay ha aas aastina may balena kheyr badan allah sinjaazi cumrigiina allah niin dheeray oo ka hadalow macallimiinti machad ulhidaaya lilculuum alsharciya walcarabiya maysni kumahadnagay hadalkayna baadiya mahadnagi salaamay ka koobe may bacdigeeda sii kumahadnagay salaam gadaalsheen maamulyaalka bacdigeeda jaamacado iyo bacdigeeda maamulka iyo bacdiga culmaagudiinka iyo waalidiinka iyo waalidaadka iyo bacdigeeda dadka agaasimyaalka howlin wadaano daadiyahaya bacdigeeda dullaabti oo milisha iyo balaantiyo iyo bacdigeeda siimahadnage xuduurkiisma kuqiib galeen oo waqtigii haniinguteen oo bacdigeeda farxaddan ardaytan gaadahay kunuun lagaadadahayna taasa siimahadnage bacdallaahi tacaala
macadulidaaya macadulidaaya macadi macadine معهد معنى له منهج سريو معلمين مفتين مادوين كبيايا مسكنت سفير كين كل سو ميدار سين كوا تازمان كين كريا ما لو رومو مسكينا مزدمو كوا ما ما يدن كده معهد الهداية ما ما لنكو كوا يوم مورد معلمين مدو
يوم هذا المسألة السنة جامعة بان إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون manhaj taasiyanka iyo hanqoayaana ardayda ku socota macadka alhidaaya baydhabo waxaa ka jirto baahi culumta sharciga ah khaasatan ay qabaan macallimiinta madaarista qur-aanka dhigayso waxaan aragnay caqabad badan oo laga qabsatay maadaama wasaaraddii awqaafkii arrimaha diinta maalmahan ay waday rishaafal iyo rifoon guud ugu samaynayo macallimiinta macallimiin badan oo arday soo saaraysa qur-aankii baraysa haddana haddii la weydiiyo maxaa cilmi kale oo kuu dheer aan ahayn qur-aanka sheeg oo uu ku leeyahay xataa qur-aanka tafsiirkiisa xataa aanan aqoonin waana macallin dugsi arday soo saaraayo waxna baraayo waxaan rabnaa macallimiinta khaasatan guddoomiyaasha ee macaahidda in ay macallimiinta fursad u siiyaan uguna faa'iideeyaan inay culumtooda dhisaan insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo biidnillahi macadka alhidaaya iyo weyba usu qayb kueya macadyada ha saareeyeen ardayda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay